marka hore hadalkayga intaana bilaaban inaan wasiirka iyo dhammaan guddiga aan ku wareejinno anigoo ku hadlaya afka gobolkan aan ku wareejiyo tani waa tii ugu horraysay oo runtii horey waa uga qaybgeli jirnay laakiin waa xoolahan waa intii ugu horraysay iyo maaha tii ugu dambaysay gobolkii iyo dhammaan runtii shaqadii waa ka socotaa waxaannu rabnaa annagu haddaannu nahay shacabkii iyo dhammaan dowladda puntland deegaanka puntland difaaciddiisa runtii waa waajibna saaran inaannu ka qayb qaadanno marxalad kasta iyo wakhti kastana shacabka iyagu waa u diyaar waxaan ku hadlayaa afka haweenka gobolka haylaan dareenkooda haweenka gobolka haylaan waxay u taagan yihiin inay dalkooda iyo dowladdooda iskarab taagaanin difaaca dalku waxa weeye waa muqadis waa mid loo baahan yahay waxaan u sheegayaa oo anigoo hooyo ah aan halka kaga hadlayaa maamulka sheegta gooni istaagga somalilan waa hooyooyinka annagu waxaadaan nahay hooyooyinka reer puntland waxaan nahay hooyooyin nabad jecel waxaan nahay hooyooyin baadi gooba soomaali weyn waxaan nahay hooyooyin ka taliya ilmaha qofka dhimanaaya hooyuu ka dhimanaya waxaan halka baaqini ka soo jeedinaya carruurihiinna uu ninka la muuse biixi ku naadiraayo hooyooyin waan idinka naxayaa hooyooyin baynu nahay waxaynu nahay dhakhaatiirta aan xuduud ka lahayn oo hooyooyinka u iska naxaynaa cishada dadkiinna
dagaalka hadda socda dad badan baa ka iftooda hoosya qaldan uga iftooda lakiin waxaan u arkaa inay tahay dagaal muqadasa oo dadka xaq ku ah ninkii hadda ka jeensadaana inuu caqaabka mudan doonaan aaminsanaan u aakhiro sababtoo ah ninkii ku dhashay meesha la yidhaahdo wajaale intay u dhowdahay oo doonaya inuu tukaraq iyo aan ku wada hadalno iyo caynabo anigu waxaan u arkaa inay tahay wax qofka binaanka damirkan inuu ka xishoodo waxaan u arkaa wakhtigii inuu dhammaaday haddii la xisaabtamo oo xisaabitimaadana qofka u hayaa inuu damiirkiisu shaqeeya unbaa laga rabaaye inuu soo taagnaada macaangelnimadiisa soo taaga dani kuma jiro anna waxaan leenahay dhiigga soomaalida ha loo naxo dadka ha loo naxo danaha iyo wadajirka soomaalinimo ha loo naxo annaga wixii waajib nagu ah muqadas nagu ah ka leexan midno bulshada fariinta koowaad waxaan gaadsiinayaa bulshada ku dhaqan gobollada waqooyi galbeed waxaan leeyahay soomaali baynu nahay deris baynu nahay waa isdad naqaan waa isdal naqaan dhib dooni mayno dhiig soomaaliyeedna dooni mayno damaca dadka qaadkii wataan oo idinka idinka mida yaanay dab cid ku gubanaysa iyo cid ku hoogaysa aan la aqoon idiin dhiibin dadka idinka idinka mida muuqaalkiina le laakiin quluub cid kale wadato warkooda ka digtoonaada baanu leenahay waa fariin walaaltinimo waa fariin derisnimo dalka aynu leenahay waa naqaan nin waliba dalkiisa waa yaqaan ninna nin uma taliyo fariin labaad waxaan rabaa inaan gaadhsiiyo ciidamada iyo hoggaanka puntland waxaan leeyahay dhibanayaal dhibtu daashatay baa inaka dursugaaya jalleecada iyo eegmaduna way ku dheeraatay wakhtigu wuu ku dheeraaday waxaan leeyahay dulmanayaal dulmi qaba baynaka dhursugaaya sugiddu waa ku dheeraatay iyo inaan noqon nin la sugayo adna yaad sugin
xoolihii taakulada ahaa aynu oga yimi gobolka haylaan run ahaantii waxaannu aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida waddaninimada leh iyo shucuurta ay muujiyeen lana garab taagan yihiin ciidamadooda difaaca hore ku jira aadbaa aad baannu ugu bogaadinaynaa una mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa dhammaan gobollada iyo beelaha inay isku daydaan sidii horeba ay u keeneen ma aha inay halkaa ku eg tahay waa soo badanayaan waana soo socdaan sagaalka gobol ee uu ka kooban yahay puntland bay ka soo wada socdaan waxaanu leenahay jasaaka allaahu khayran kulligiin
la wareegidda taakulada ciidamada hor fadhiya ee qolada loo soo bixiyey ama loo yaqaan duulaan kibirka ama kibir ku soo duulka in dalka laga difaaco laguna cesho xuduudahoodii ee taakuladii shacabka reer puntland ay wadeen mid ka mid ah ayaan maanta halkan ku guddoomaynaa taakuladaani waxay ka timid gobolka highland gaar ahaan degmada dhahar dhab iyo dhab baan ugu mahad celinayaa guddoomiya waa kaa guddoonnay hantidaa aad keenteen dhab iyo dhab baana ugu mahadsan tihiin daba iska raacintii baa dhiman inta hawshaa ina haysato oo duulaan kibirku ina hor fadhiyo oo la geynayo xuduudahooda insha allaahu ee waa wadaynaa taakulada gobolladoo dhanna waa ka soo socdaan